wawliyomayra matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid wawliyomayra matana weeyo meel bay ka wada timi idigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskax iyo aqoon maka maarantaa idigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa bismillahi ramaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay fatahaadda webiga shabeelle uu ka geysanayo magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoo tuulooyin hor leh uu ku sii faafayo biyaha waxaa sidoo kale aad maqli doontaan waa sidee xaaladihii ugu dambeeyey ee fatahaadda webiga shabeelle uu ka sameeyey degmada afgooye wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaray waxay sheegayaan in tuulooyin hor leh uu biyaha uu ku sii faafayo isagoo ku socda mid xawaaro sare waxaa sidoo kale aad maqli doontaa wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalk soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay oo goyitaankii internetka iyo weliba feejignaan loo baahan yahay qodobadaas iyo waxaynu ku soo kordha ayaad barnaamijka faaqidaada wararka aad ku maqli doontaan mar kale kusoo dhowaada
meel bay ka wada
aan ku horeeyo barnaamijka waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay fatahaadda webiga shabeelle uu ka geysanayo magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoo tuulooyin horleh uu ku sii faafayo biyaha waryaheena ee warbaahinta qaranka ugu soo warrama gobolka shabeellaha dhexe abuukar maxamed bacadle ayaa qadka telefoonka si toosa ugu jira abuukar faahfaahin naga sii
waad mahadsan tahay fatahaadaha ka dhacaya guud ahaan hirshabelle gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe waxa ay ka bilowdeen dhowr degmo oo kale ah degmada mahadaay degmada jowhar degmada balcad haddii aan ku hormaro degmada jowhar fatahaadani dhowr bilood ka hor ay ka bilowbatay deegaanada hoos yimaada degmada jowhar oo ka kooban tuulo oo dhaca weli erihiisa tuulooyinkaasi waxa ay kala yihiin tuulooyin aada u fara badan laga soo bilaabo tuulada lagu magacaabo sabuun geedo barkaan buur bishaaro timire sidoo kale waxaa kamid ah maandheere sidoo kale tuuga rey sidoo kale bacaadle iyo tulooyin fara badan oo halkaan iminka kusoo koobi karin fatahaadtani webiga shabeelle labada dhinac bari iyo galbeed ayuu uu sameeyey dhanka bari mar hore ayuu webiga shabeelle fatahaadu ka sameeyey oo waxaa xirmay dhammaan qaar kamida tuulooyinkii kasoo geli jiray wadooyinka isticmaala dhanka bari ee magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabelle iminka waxaa kusoo darmay dhanka galbeed webiga fatahaad ka sameynayo oo fatahaad hore ay kusoo dhifatay tuulooyin dhanka galbeed xiga oo ay kamid yihiin tuulada xanshooley lebiga iyo dhaygawaan tuulooyin fara badan waxaana fatahaadani ay saameysay in ay xiranto wadada isku xirta degmooyinka mahadaay iyo jowhar waa laba dhinac ayna wadadu ka xirantay marka hore waxay ka xirantay inta udhexaysa garoonka diyaaradaha degmada jowhar iyo degmada mahadaay sidoo kale waxay iminka wadadu ka xirantay inta udhexaysa garoonka diyaaradaha iyo degmada jowhar oo laba qeyb ayay ka xirantay waxaa saameyn badan iminka baqdi weyn laga muujinayaa fatahaad kasoo burqatay halka loo magacaabo baarey oo ah fatahaadii laba kun saddex toban gobi shabeelle uu ka sameeyey oo dhammaanba go'doomisay magaalada jowhar iminka magaalada kaadiga ayay kusoo haysaa fatahaadani waxay u jirtaa wax ka yar shan kilomitr waxaase ahaatee waxaa ku gudban oo biyo ay karkaar kusoo fuuleen kana lagu magacaabo cali shoobare waxaa dadka aqoonta ule fatahaada ay sheegaan biyo in ay u gudbayaan dhanka koonfure ee magaalada maadaama hadda ay dhanka waqooyi ka xigaan deetana ay dhici karto inay kasoo galaan wadada muqdisho jor socodka dhankaas ay kasoo wareegtaan biyuhu marka waxgaradka iyo maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo degmada jowar halkaasi way tageen way booqdeen midna way soo endheendheeyeen waxayna sheegeen in ay fatahadan hortageeda uu ka mugwan yahay ay u baahan yihiin gurmad caalamiya waxgaradku way hadleen way qaylo dhaamiyeen waxay sheegeen inay u baahan yihiin gurmada la soo gaaro ay uga fadhiyaan dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedka hirshabeelle shacabka cid kasta wax ka qaban kara karta hay-adaha caalamiga maamulka degmada iyo kan gobolkuna waxay sheegeen in ay arrintaani ay u taaglayihiin ayna u baahan yihin in gacan laga siiyo sidoo kale fatahaadaha waxay saameyn iyana ka geysteen degmada mahaddaay oo degmada mahaddaay dhowr bilood oo hore fatahaad weliba shabeelle uu ka sameeyey tuulooyin dhowr ah oo qudhaydo dooman dhanka weliba safar loo galay aan qayb ka ahaa waxaa kamida tuulooyinkaasi buule axmed shiidla bari kulmis weyne buur fuule xudur ayse dhowr tuulo oo kale oo ay kamid tahay duduble iyo tuulooyin la yidhaahdo sabca jasiira oo soodin halka ay ka wadaagaan dhaca degmada jalalaks oo ka tirsan gobolka hiiraan iyo degmada maada ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe fatahaadka iyadan sidoo kale ka burqatay halka lagu magacaabo hoogaa ayaa sababta wixiiba bari ka jir degmada mahaddaay in ay wadadaasi xiranto oo dhowr tuul ay dhacaan dhowrtay markaas ay dhacaan taasina waxay saamaysaa xataa magaalada joor dhanka bare ay ka xiranto wadooyinka soo gelayay marka gaadiidka dhanka bare iminka gebi ahaanba uu xirmay dhanka degmada mahaddaay wax gaadiidka soo gelaa malaa dhanka muqdisho haddii aan u wareego wadada muqdisho joor iyo ama yidhaahdo muqdisho iyo joor amba balcad iyo joor way xiranta iyaduna waxaa saamaysay fatahaad ka baxday halka lagu magacaabo muka dheere oo hoosta degmada dalka shabeellaha dhexe halkaasina dhowr tuulo ay biyuhu dadku noola ka barakaceen fatahaadyo cagta ay marsiyeen tuulada muka dheere gebi ahaanba biyuhu way qaraqiyeen deegaanada dhowna way buuxiyeen fatahaaduna waxay iminka saamaysay wadada feefta balcad iyo jowhar iyadoo gaadiidyada isticmaasha wadadaasi gebi ahaanba aysan maalmahan isticmaalin marka laga reebo qaar gaadiid ah faruldaraafa oo wada wareega isticmaala waxaana dadku leeyihiin wareega biyo way gaarayaan marka xaaladaha fatahaaduhu saameyn aada u xoog badan ayay ku yeesheen degmooyinkaasi hore aanu soo cusub oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waayahay e aada baad ubaadsan tahay waxaad ii sheegtaa abubakar dadka tuulooyinkaasi ka barakacay halkey ku sugan yihiin waa sidee khasaaraha uu geystay biyahaasi ee intaas tuulo oo gobolka shabeellaha dhexe aada ka dhawaajiso uu ku fatahay
waad madsantahay inkastoo naloo soo sheegin khasaaro nafadafhaatee khasaaro dhinaca dalagyadaha ayaa dadkaasi ku habsaday wayna ka barakaceen guryahoodii waxayna u barakaceen magaalada jowhar mahadday magaalada mahadday gudaheeda balcad iyo sidoo kale ceeladooda oo ku nool sida naloo sheega caasimada soomaaliya ee muqdisho iyo goobo kale marka dadka waxaad ka dareemaysaa kusoo baarkaca gudaha magaalada jowhar in ay yihiin dad aada u dhibaataysan oon iminkaba goobaha kusoo baarkaceen nolol xumo ay ku hayso lagana baqaayo in ay cudurada sida malaariyada iyo shingeedka goobaha ay ku nool yihiin u saameeyaan maamulka hirshabeelle iyo ganacsatada ku nool magaalada jowhar way is abaabuleen waxayna iminka inta badan gaarsiiyaan nolol maalmoodkooda waxyaabihii ay ka dhigan lahaayeen marka iminka dadkani ku nool magaalada joor oon ka warqaba waa dad xaaladooda ay aada u liidato uma baahan gargaar gurmud caalamiya in lala soo gaaro
aada iyo aad baad umaadsan tahay abuukar maxamed bacadle waryaha warbaahinta qaranka ayuu ahaa oo qadka telefoonka si toos ugu jiray islamarkaana faahfaahin naga siinayay fatahaada webiga shabeelle uu ka geysanayo magaalada jowhar oo sii kordhaysaa weli waxaad la socotaan barnaamijka faaqidaada wararka
jawaabahan mayaada icnohowdu wuxuu yahay soomaali waa mid waawliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi
barnaamijka ayaad weli la socotaan qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa waa sidii xaaladihii ugu dambeeyey ee fatahadda webiga shabeelle uu ka sameeyey degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaarayay degmada afgooye ayaa sheegayay in biyaha uu xawaaro sare uu ku socdo oo uu tuulooyin hor leh uu ku faafay dadkana ay wadaan barka xoogan waxaan arrimahaas aan ka wareysanay nabadoon ee ibraahim kuulow axmed oo ka mid ah nabadoonada ee gobolka shabeellaha hoose aan wada dhegeysano nabadoonka oo arrimahaas ka hadlaya anaga magacayga waxa waaye nabadoon ibraahim guulow axmed aa lay dhahaa haddaan idinka hadlo dhibaatooyinka jira waxa weye webiga shabeellaha hoose dhibaatooyinka uu saameeyey waxaa ka mid ah sida degmada afgoyo kale oo micnahatii iyo hantidii iyo caruurtii ay bay ku barakaceen dhibaatooyin weyn uu kaayo oo haddaad baalo oo dadka xuna ay aan weligood arkaan ay ka dhashteen sida aad ma- horeyba aad u maqasheen hataa gabar yar oo daraad hataa oo yaxaas uu ku dhacano biyaha dhexdooda dee alxamdulilah koliya waa ilaah mahadii haddana waxa uu yahay biyii haddana waxay xawda aad ay ku hayaan degmada walweyn qaar tuulooyinka mid ah waxay kasoo bilowdeen ay- ay tuulooyinkan dhulka jubbooyin kasoo bilowdeen haddeer waxay ay- waxay soo galeen dhulka ay barbaara sida balcad caday dheere xasan dooble garasbo- garasbuule salmaanley beriley baasiyo degbeerey gumri haddeer waxay ku sugan yihiin tuulada ay gumri ku sugan yihiin xawligoodana wuxuu kusii socdaa xawli aad iyo aad u weyn ugu socdaa laga yaabee maanta inay tuulooyin kale xagga islaamiga ay sii ay- oo tuulooyin oo xagga oo tagada jira inay gaaraan ay dhibaatooyin gaarsiiyaan dee guryo badan iyo xoolo badan waa laga soo waa laga soo cararay marka dadkiina micnaha hadeetan wax ay haystaan male ay hoy baankigood iyo hoyla-aan kaneecana waa jirtaa baalana way jiraan in marka eh, ummadda soomaaliyeed in dadka ay gudaan sida dowladda federaalka oo kale in in ay wax ka qabato arrintaas dowladda koonfur galbeed inay wax ka qabato oo dadkaas oo gargaar lala gaaro dhibaatooyinka ay ku jiraan laga saaro sida ugu horaata daaweyn iyo ma- eh, markaneecooyin lagu gaarsiiyo dee marka saas dad oo waxtar u baahan waayo dad oo holle ahayn oo masaakiin oo dalkan xooga adiga oo xagga eh, abaarada ay ay saamayso waaye haddana waxaa abaarta haddana waxaa waxaa ku bedelay eh, biyaha ayaa hafiyey marka dad gargaar u baahan waaye gargaar u baahan waaye. daaweyn iyo kaneecooyin iyo sidaas iyo hawshaas looga hortagi lahaa dowladda ayay u taala dowladda federaalka iyo waxay taala dowladda koonfur galbeed ayay u taala inay gargaar degdeg degdega ay gaaraan dadkaas haysama dabiica ayaa looga baahan yahay haddaan nahay dad muslimiin ah walaalaha in loo gargaarana waa wax meesha ku jira dhibka haddoo gaarin dhib haddoo dhacan in loo gargaaro ma- waa- waa wax meesha ku jira marka saas ayaan dhihi lahaa wa- saas ayaan dhihi lahaa in dowladda iyo dowladaha iyo hay-adaha samafal inay arrimahaas waxa ay ka qabtaan ay gargaar ay dadkala gaarsiiyaan saas ayaa loo baahan yahay saas ayaan dhihi lahaa anigoo ku hadlaya magaca odayaasha shanta caleemo ahna oday shanta caleemo oo barbaaraan ahay marka intaas ayaan codsay aan soo jeesan lahaa biyaha xoogay yeesheen xoogay leeyihin waa biyo xoog badan waa soo zaahideen hortii way yaraana kada zaahiday noqdeen biyo zaahiday noqdeen waa biyo xawla dheer ku socon way aad baa haddooda way weyn tahay En waxyaabo ka dhashay oo cudurro ah ama saameyn oo ku yeeshay ma jiraan hadda maya meelihii kale oo eh, dhulalkii kale hadda hore umaray bahaladaas waa dhashay laakiin aniga hadeertan bahala kama leh laakiinse micnaha meel oo dhibaata imaatana cudur uu imaan karaa marka in laga ka hortag ayaan loo baahan yahay magaran alaaitaal maamulka arrinka gudoomiyaha degmada walweyn maxamed shido cabdirxaan wuu ka hadlay daraad baaq buu jeediyey dee kolley haddana jawaab ma hayno baaqii baan haddana baaq aan kusii darayla magaran aniga waxaan u jeedinayaa eh, caalamka iyo eh, dadka eh, hay-adaha dowliga ah waxaan u jeedinayaa in dadkaas gargaar lala gaaro daawoyin marakaneecooyin sha- sharciyo ay ay hagaayada ay ka hogsadaan waxyaabas in lala gaaro iyo waxay markii waxa intii markaas oo gacan bidaan loo geysan karin loo geysan taas ayaana ka codsoon lahaa aniga aniga isu socodka micnaha xoogaa isu socodka magaalada xoogaa waa yara xun yahay sababta oo shirarka badan waa xun yahay maxay maadaama wadankii ay magaaladii eh, dagaalo sugay ay ka dhaceen oo colaado ayna taxtaalo marka aniga gargaarta iyo ka hadal fadhi kaa maana yeelan laakiinse waanu ku tala jirnaa inaan fariisano oo harta aan ka wada hadlo odayahana u fariisano waa ku tala jirnaa maadaama colaadooyin ayna saameeyeen haddana diyaar ayna soo saameeyeen culeyska marka da- laba culeys ay nagu noqdeen marka waa kala daadi weyn hadda kadib been rabaa inaan u fariisano oo arkaas beeka marka intaanan gaarin inaan aniga baaq waliba inuu baaq jeediyo ayaan go'aansanay ma garatay
barnaamijka faaqidaada wararka ayaad la socotaan wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay eh, go-itaankii internetka iyo weliba feejignaan loo baahan yahay xasan abuukar cali xasan baydhabo ayaa stuudiya igu- igula sugan oo wararkaasina ee, isha ee, ee, ku hayay Ee, xasan ee, wasaaradda qoraalka ka soo baxay maxaa lagu yeray
een wasaaradda qoraalka ka soo baxaya een waxaa lagu yiri een si hakada ayaa internetka uu go-ay een taasi oo ahayd cilada oo timid marka ciladaasi marka ay timid een waxaa wasiirka wasaaradda een uu waxa weye wasiirka wasaaradda boosta isgaarsiinta een waxa uu isla markiiba een xiriir la sameeyey shirkadaha een soomaaliya wakiilka uga- uga ah oo qaabilsan markana waxa uu kala hadlay internetka in ay lagama maarmaan tahay oo aan laga maarmin uu sidaas daraaddeed een marka hore waxa ay weydiisay wasaaraddu een ciladaha iyo waxaa jira waxaa loo sheegay in cilada ay jiraan oo oo maxaan ku dhahdaa n badda hoosteeda ay cilada ka jiraan laakiin n xargihiibaa un yaro wax gaadhay sida ay sheegeen laakiin waxaa dhibaatada ugu weyni ay ahayd n in ay wax ka qaban waayeen afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ee inta yaradee n internetku hawada ka maqnaa marka dowladdu gacan weyn ayay arrintaasi ka geysatay oo dadaal fara badan ayay ka muujisay dabeetana waxaa u suuro gashay si ku meel gaara in een, dib loo soo celiyo een, waxaana jirta een, in markaasi hadda dadaal loo gelayo ilaa ay qubaro ka tim- imaanayso oo oo caalamka eh, shirkadahaasi wakiilka uga soomaaliya ay ka imaanayaan in si ku meel gaara markaasi internetka een, hadda loogu sii shaqaynayo
waayahay ee, hadda ee, internetka ee, markaasi la wada isticmaalayo ee, ma midkan oo kuwa xarumaha oo keliya miya mise waa mid public ah oo bulshadoo dhan ay wada isticmaalayso n horta n waxa weeye n dhibaatada waxa ay ka jirtay in meela eh, soomaaliya iyo jamhuuriyadda laysku yidhaahdo intooda badan inaanu ka go-in laakiin waxa uu ka go-ay magaalada caasimada ah iyo koonfurta soomaaliya oo dhan ayaa internetka uu ka go-ay n sida aada la socoto n waxa weeye n isticmaalka waa caadi si ku meel gaar ah waa la wada isticmaali karaa Eh, laakiin eh, dhibaatada jirta waxa weeye n ilaa n mar labaad xataa ay suuragal tahay inuu go-o sababtoo ah waxay ku xiran tahay dadka imanaya ee ka imanaya n eh, farsamada xagga farsamada ama technolojiyadan casriga ah oo internetka ku saabsan ay ka imanayaan ilaa iyo si ku meel gaara ayaa markaasi internetka hadda u shaqaynaya markay yimaadaan waxyaabihii n keenay ciladaha inay wax ka qabtaan ayaa la rajaynaya Eh, sida aad la socoto n wasiirku waxa uu sheegay n wasaaradda boosta isgaarsiinta marka n oo warka sheegaya ama warbixintaasi uu ka hadlayay in ay lagama maarmaan tahay in internetka mar walba eh, da- soomaaliya looga baahan yahay sababtoo ah bangiyadii iyo hay-adihii n isgaarsiineed iyo wixii oo dhan baan ka maarmin oo oo noloshii n dadka oo nolol maalmoodkooda ayay- caadi, eh, ay loo la qabsatay.
xiriirta haa marka lagama maarmaan waayo si weynna waa looga dareemay n koonfurta soomaaliya oo caasimadda ay ku jirto n bariga iyo bartamaha S- n soomaaliya oo dhinaca koonfureed oo dhan Eh, laakiin xaggan puntland iyo somalilan n wax shaqo ah arrintana kuma lahayn waayahay aada iyo aad baad waansan tahay xasan abuukar cali xasan baydhabo
soomaali waa mid wawliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada
qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay dhanka caalamka haddii aynu eegno ee, waxaa dib usoo laba kacleeyey baa la leeyahay oo wakaaladaha wararka caalamka ay qorayaan ee, xanuunka covid sagaal iyo toban ee caalamka ee, waxaa stuudiga gula sugan cabdikariin ogeysiis cabdikariin ee, m- maxay qorayaan wakaaladaha caalamka
may waa mahadsan tahay sida aada ogsoon tahay Een, wararka imaanaya wadamadaasi laatiinka iyo wadankaasi maraykanka ayaa waxaa la sheegayaa inuu maar kale dib usoo laba kacleeyey cudurkii corona- cudurkii coronaviruska ee 19 ama covid 19 Een, waxaa la arkayaa een, kiisas badan oo markaasi oo dib usoo laabtay oo dad badan hadda ay ku hoobanayaan maadaama wadamo qaarkood ay xayraadii qaadeen Een, kol- sidoo kale waxaa la filayaa in bisha markay dhammaato eh, markaan ka baxno luulio ama kowdii agosto ay caalamku badankii ay ku bilansan yihiin in dib loo furo safaradii iyo isu- isu guuritaankii ama safaradii loo aada jiray waddanka gudihiisa iyo dibadiisa Een, wadamada deriska anna haddii aanu dib usoo qaadano sida waddanka kenya oo kale sida madaxweynaha kenya wuxuu shalay ku dhawaaqay inuu xayraadii ka qaaday een, ee ahayd een, habeenay maalin wuxuu kusoo koobay in habeenka ilaa saddex saac uu bandow waddanka saaran yahay Een, wadamo kale qaarkood ayaa waxay ballan qaadeen inay kowda agost ama bisha agost markii gudaha loo galo ay dib u furi doonaan een, safaradooda ee gudaha iyo dibadda ah Een, w- wadamo qaar ee ka mid ah sida maraykanka oo kale gobollo qaar ayaa waxaa la sheegayaa inay si aad ah uu dib usoo labakaclaynayo oo haatanna uu marayo heerkii uu xumaa taasoo markaasi ay ka digtay een, in dadkii halkaasi joogay iyo dadkii shaqaalaha waddankaasi joogay ay inay dib ugu laabtaan hawshoodii een ahayd safe stay wax laho safe stay wax kale ma aha in qof walba uu asi iska taxadiro sida te- teeda kale ee waxaa jira een lacag yaro ay bixin jireen wadamo qaar in ay dib ula laabteen lacagtoodii ay sida maraykanka kale xisbiga eh, dimuqraadiga ayaa wuxuu kusoo jeestay een fikir uu soo jeediyey xisbiga mu- ah, xisbiga een jamhuuriga oo markaasi lacagihii dadkii qaadan jiray oo ahayd dadka aan shaqaynin oo cudurka saameeyey een lix boqol oo dolar ayaa lasii jiray waxay soo jeedeen in laba boqol la- laga dhiga lacagtaas maadaama wadanka dhaqaalihiisa hoos u dhacay Een, kasoo qaad een, laatiinkana waxaa jira wadamo badan oo sida brazil oo kale inuu dib usoo laba kacleeyey taasoo haatan ay kasoo baxayso deganiino culus gobolla qaarkoodna ay dad badan ay kusii lacanayaan
waayahay aad baad waadsan tahay cabdikariin ogeysiis oo inoo dulmarayay ee, covid sagaal iyo toban oo caalamka mar labaad kusoo laba kacliyay guud ahaan intaas ayaanu kusoo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaada wararka intaan barnaamij kala mid ku kulmi doono waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
wauliyo mayra watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid wauliyo mayra watana weeyo